aad baad umahadsan tahay suldaan waxaa kulan isugu yimid magaalada baydhabo qaar ka mid ah odayaasha kasoo jeeda goboladan koonfur galbeed soomaaliya waxayna baaq u direen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyagoona ugu baaqay in faraha uu kala baxo soo xulista xildhibaanada sababtoo ah waxa ay sheegeen waxaa magaalada baydhabo madashii shirkii madasha wadatashiga qaran lagu saxiixay in odayaasha loo madax baneeyo soo xulidda xildhibaanada boqol soddon iyo shantii oday haddana ay muuqato sida ay sheegeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda qarankaba in ay ku mashquulsan yihiin in xildhibaanada iyaga ay soo xulaan iyagoona tilmaamay haddiiba ay dhacayso in madaxda iyo ragga siyaasiyiinta ah ay xildhibaanada in ay soo xulaan ay timaado in odayaashiiba aan loo baahnayn sabab loo saxiixana meesha aysan jiri karinba maadaama saas ay tahay in la saxiixo odayaasha in xildhibaanadu ay soo xulaan loo baahan yahay in madaxdu faraha ay kala baxaan keliya marka loo geeyo liiska xildhibaanada ay ansixiyaan oo heshiiska siduu ahaa madashana lagu saxiixay iyagoona arrinkaasi sababta keentay in hadda ay ka hadlaan ay kusoo beegtay sida ay sheegeen in ay arkayaan in madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in odayaasha ay u yeerayaan iyo ogaasyada iyagoona u tilmaamaya qofka xildhibaanka noqonaya ama beeshooda ay u tilmaamayaan waa ay leeyihiin qof fibil waa inaad keentaa iyo erayo kale sidaa daraaddeedna ay sheegeen in beel walba la doonayo qofka iyaga ay ku qanacsan yihiin in ay keensadaan islamarkaana odayaashu ay soo xulaan